waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waa gartay waxaa baryahan socday social mediaha soomaalid meela joogtaba iyo warbaahinteeda kaleba arintii waxay ahayd dacwada badda ee soomaaliya iyo kenya uga socotay haig cabdiweli ra-iisul wasaare aragtidaada ku saabsan dacwaddaas adoo soo gaabina
dacwadda soomaalida waa waa gar wey waxaa weeyaan haddii wax la isku qabsado ama maxkamad baa lagu kala baxaa ama waxaa lagu kala baxaa wadahadal baa lagu kala baxaa annagu waxaan aaminsannahay dhulkaaso badaasu bad soomaaliyeed inay tahay marka khariidada haddii la eegana sidaas weeye laakiin haddii muran uu yimid waxaa weeyaan caalamka maxkamadda waxyaabahaas ku shuqul leh waa inay kala saartaa weeye dowladda soomaalidana waa inay ku dadaashaa iyo dadka soomaaliyeed waa inay ku dadaalaan ayagoo si nabada isticmaalaya inay xuquuqdooda difaacaan inay ku dadaalaan wey marka midaas ayaa runtii ah wadada saxa ah oo la marayo waxaan rajeynayaa in marka xaqa soomaalida ay u leedahay baddaas ay noqoto xiriirka labada dowladoodna uu caadi ahaado sababta waxaa weye qof walba xaqiisa ayuu helay xaqiisa markuu helo cidna laguma xadgudbin cidna meel loogama dhicin waa wax ku saabsan xaqa soomaalida ay u leedahay baddeeda inay ayadu yeelato waa gartay rofesor baadiyo isla arintaas waxaad moodaa arrintan qayladhaanteeda markeeda horeba inay kasoo bilaabatay aqoon-yahano soomaaliya websityo wax ku qora weliba north america degan hadda waxaad moodaa dadaalka ugu badan waxaa waday shacbiyadda ama dalka gudihiisa ha joogeene waqtigii la saxiixay memorandum of understanding ama isfahamka hadda kenya ay ku doodeyso wasiirkii saxiixay ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii saddexduba waa musharaxiin marka xaggee wax iska qabsan laayihiin haddii siyaasiyiintii saxiixay arrintan ay kenya ku doodeysana loo sacbinayo ay musharaxiin yihiin shacabkiina ay aada uga doodayaan oo ka dagaalamaan leeyihiin badayada lama dhici karo xagee wax iska qabsan layihin aniga waxaa horta ila tahay saxiixa soomaaliya mas-uuliyiintii u saxiixday heshiiska memorandumka ah saxiixda markay saxiixayaan waxaan rumaysanahay marxalad soomaaliya aada u jilacsanidon dowladnimadooda aysan salka dhigan ay ahayd ma qabo inay munaasab ahayd abadan in arrintaas ay sameeyaan maxaa yeelay dowladana kenyana waxay ahayd dowlad degan oo shaqaynaysa howlgal ah soomaalidan waxay ahayd dowlad kumeel gaar ah ayay ahayd madaxdii markaa samaysay amba ka ha ahaato dadaal ha ka ahaato amba talaxuma ha ka ahaatee anigu hadda ma xukmi karo oo hadda tafaasiisheeda aad ulama socdo laakiin arrin haboon ma ahayn maxaa jira arrintaas waxay keentay muran hadda soomaaliya kenya ayay arrintaas dhalisay taasaana shacbiga soomaaliyeed ay ka dhiidhinayaan xaqayna u leeyihin shacbiga soomaliyeed inay ka dhiidhiyaan kulligeena waa ka dhiidhinaynaa raallina kama nihin in soomaaliya ayada oo inay jilcan tahay keenya ka tabar daran tahay la rumaysan yahay in marka ay muran badeed oon hore u jiri jirin inuu soo baxo runtii arrinta soomaali soomaaliduna ay marta madaxda soomaaliyadna ay saxiixaan arrintaas laakiin waxaa la ogyahay baarlamaankaaba diiday xukuumadda waqtiyada jirto isdaba joogta way diideen marka waa waxyaabaa shacbiga soomaalida iyo baarlamaankoodii ay dhammaan aysan marna raalli ka ahayn in badda soomaaliyeed muran la geliyo waa gartay ma la siyaasadeeyey kula tahay xilliga ay kusoo aaday dad bay aaminsan in ay siyaasadaysan tahay maya maxkamadda waa mar horaa xilliga maxkamadda waqti horea la gooye waxaan u malaynayaa sanad iyo wax ka badanba ka hor baa la gooyey marka uma arko in maxkamadda waktigeeda ay tahay waqti siyaasadeed lakiin waxaa isku soo beegmay doorashadii iyo maxkamaddii marka waa loo malayn karaa in la siyaasadeeyey lakiin anigu uma arko inay siyaasad tahay waxay ahayd jadwalka waxaa dejiya maxkamadda laftigeedaa dejisa oo waktigeeda eegata waktiga ay ku haboon tahay inay dacwadaas la qaado waa gartay profesor baadiyow sidaa markii hore idhiba wadanka waa ku cusubtihiin hadda wax yaraad joogtaan fursad waxaa soo hesheen xubno ka mida jaaliyadda inaad la kulantaan xalay kulamo kalena way soo socdaan dalka dibaddiisa wadamo badan baad soo martay australia sidaas sheegtay waa dalka u dambeeyey jaaliyadda xale aad waraysateen ama aad kala war qaadateen himiladooda soomaaliya arrinteeda waxay ka qabaan su-aalay ugu badnaa inay weydiiyeen waxa ay siyaasiyiin ahaan inay ka tabanayaan maxaa kaaga baxay waxaan runtii dadka soomaalida halka jooga dad xala aan la cashaynay waxay ahaayeen runtii kriimkii ama dadkii eliidka ahaa ama dadkii aqoon-yahanada ahaayo odayaasha u ahay magaalada ayay ahaayeen dad wax yaqaanay ahaayeen aqoon-yahanay ahaayeen walwalka aan wada qabno kulligeed ayay cabiraayeen ku saabsan dowladnimada soomaaliyeed dad badan waxay aad iyo aad uga shanqirinayeen dowladnimada soomaaliyeed waxay aad ugu welsan yihiin laaluushka faraha badanne dadka tartanka siyaasadeed dadku ay ku bixinayaan faragelinta dowladaha shisheeye ee muxuu ahaa laga yaabo inay soomaaliya dalagaara ay ka leeyihiin isku duubni la-aanta dadka soomaaliyeed iyo wadajir la-aantooda iyo waxyaabaha suuragalka ka adoorasa socota ayay runtii aad iyo aad uga shanqarimayeen anigana runtii muddo dheer arrimahaas ku dhex jiro waxaan ku dhahayay war adduunyadu waxaas way jiraan oo dowladaha dagaalada sokeeye way ka dhacaan oo dowladuhu waa burburaan oo dowladuhu mar labaad ay soo kabtaane dad soomaaliyeed oo isku duuban oo mataqaana aan reer u kala qaybsanayn ama diin u kala qaybsanayn ayaa arrintan challengeska jira ayaa taxadiyaadka jira ama turuturooyinka jira ayaga ayaa wajihi kara marka hadal kaliya looma baahnee ficilkiina ayaa loo baahan yahay haddaa dadka soomaaliyeed aan nahay ficil isku duuban nala nimaado laakiin calaacal ma wadi karno lix iyo labaatan sano calaacalkaasna waxaan ku idhaa waxyaabaha meelan dhigay marka waxaa loo baahanya inaan ficil midaysan la nimaado oon arrintan uga gudubno haddaan la soomaaliya waa garta maxaa ugu badnaa ay ku weydiinayaan ra-iisul wasaarahadna
runtii dadku aada iyo aad bay u danaynayaan marxaladan kala guurka ah ee soomaalida ku wajahan ay dhammaatay afartii sano xukuumadda hadda jirta iyo madaxweyneha hadda jira aad bay walwal uga qabaanoo waxay nala qaybsadeen walwalka ay ka qabaan waxay walwal ka qabaan sida loo sugahayo nabadgelyada ama nabadda dadka musharaxiinta ah iyo dadka kale musharax markaan leeyahay ilaa heerka baarlamaanka ilaa iyo heer madaxweyne ilaa heer hay-adaha kale waxay welwal ka qabaan musuqmaasuqa sida uu brofesor baadiye sheegay waxa ay nala qaybsadeen welwalka ay ka qabaan in isbedelkan u noqon waayo isbedel natiijo fiican keena sida hadda ay wax u socdaan dad badan baa runtu shaki badan ka qaba siday hadda wax u socdaan waxaa runtii aada iyo aada u mudan in in la sheego hindisaha ah ama fakerka ah in musharaxiinta laga qaado lacag ka soo qaad baarlamaanka qofka soo galahaya shan kun in laga qaado iyo ninka qofka soo galahaya aqalka sare toban kun in laga qaado inay tahay wax yacnii caqliga ka baxsan waxaa weeyaan micnaheeda waxaa weeyaan qofkii lacag leh ama lacag heli kara ama soo dhici kara ayuunbaa ka qayb gelaya arrintaasu waxay sidoo kale albaabka u furaysaa musuqmaasuq in la yidhaahdo shanta kun baan kaa dhiibayaa aniga io codee damiirkaada ha u codayn fakarkaada ha u codayn laakiin shantii kun ku gado codkaada marka arrimahaasoo dhan baa runtii dadka ay walwal ka muujinayeen annagana waa la qabnaa runtii aada iyo aad baan loola qabnaa waxaa weeyaan registration fee yar waa laga qaadi karaa qofka laakiin muwaadinku sida waajibaadka uu ugu siban yahay ayaa waxaa la rabaa inay ugu sinaadaan xuquuqda ugu sinaadaan xaqa ah inuu qofku isharixi karo laakiin haddii la yidhahdo qofkii hanti haysta keliya ama hanti heli kara ama codkiisa gadanaya keliya unbaa ka qaybgelaya baarlamaan ka qaybgelaya arrintaas waxaa weye arrin dib noo dhigaysa weye marka waxyaabahaasi dadka nala qaybsadeen aada iyo aad bay dalkooda u jecel yihiin sida aanu aragnay aada iyo aad bay u doonayaan inay runtii wixii kaalin oy ka geysan karaan ay ka geystaan aada iyo aad baan u farxnay siday waaci u yihiin oo xoogaal u yihiin arrimaha dalka ka socda saamaynta dalalka dariska ay ku leeyihin siyaasadda soomaaliya iyo beesha caalamka inteeda kale gaar ahaan etoobiya iyo kenya saamaynta ay ku leeyihin ma laga badbadiyey mise lugtay kula jiraan arrimaha soomaaliya
horta marka la fiirsho calaaqaadka cilmiga calaaqaadka dawliga ah ee adduunyada ka jiraahu dowladdii tabar daran baa dowladdii dariskeeda la oho ka xoog badan way faragelisaa waa iska shay la yaqaano annaga markii dowladnimada naga burburtay oo dadka soomaaliyeed mataqaanaa ay kala irdhoobeen runtii dowladaha darisku uu soomaaliya aad usoo farageliyeen caalamkuna waa soo farageliyey waad ogteen ciidamay soo direen xuduudda dhan baa ciidama la keena dowladaha dariska ay keeneen magaca ama soomaa lagu yimiday xataa dowladaha ajnabiga oo kale maraykana yimiday waxaa yimideen dowlado hadda kaleetoodaas faragelin ku haya faragelin siyaasadeed dhaqaalay ku hayaan qaar waxay ku hayaan faragelin militaria lagu hayaa marka shacbiga soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed faragelin xoog badan baa lagu hayaa markii dowladdu burburtay waxa ka dambeeyey wax lala yaabana ma aha laakiin waxaa dadka soomaaliya laga rabaa runtii inay ogaadaan faragelintaas waa jaraysaa ilaa ayaku ay inta isku duubnaadaan ay dowladda samaystaan ay yirahdan faragelinta ay wada diidaan ee ay markaa sameeyaan waa tahay xisbigan aada sheegteen ee ah isbedel samaynta ujeeddada ugu weyn looga gon leeyahay magacaas muxuu yahay waa maxay isbedelka aad rabtaan inaad samaysaan Eh, horta eh, isbedel samayntu xisbi ma aha Eh, waa isbahaysiga isbedel samaynta isbahaysiga is- isbedel samayntu waxa uu ka kooban yahay eh, murashaxiintii madaxweynayaasha Eh, wuxuu ka kooban yahay eh, dad badan oo muxuu ahaa axsaab ah eh, shakhsiyaad siyaasadeed oo soomaaliya caan ka ah Eh, waxuu mathelaya dadka soomaaliyeed si midnimo ah inay u wajahaan inaan doorashada la saxo oo doorashada rejiimka maanta ma- madaxda ka ah dalka eh, oo raba inuu si khaldan u maamulo eh, muxuu ahaay eh, la booba doorashooyinka eh, la laaluusho eh, natiijada la raba lasoo saaro in layska bahaysto oo tala midaysan lagu wada galo doorashada ayaa sal ka ah cod midaysan marka in lagu wada jaho isbahaysigaas marka hadda eh, waa sii ballaartay Eh, xooga mucaaradka iyo murashaxiinta intooda badan ay kamid yihiin waxay tusaale ka tahay midnimada cusub ee aan rabna inaan samayno dad isku tala ah oo isku fikir ah Eh, arrintaasna waxaa waa waa bilow aad u fiican taariikhda siyaasadeed ee arrimaha soomaaliya
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali